أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آlihi وأصxaabihi أجmaعiin ama bacdu waxaan soo haynay tafsiru suurati اlkahfi casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda lixdanaad aayaddan casharka uu ka bilaabmayo waxaa ka bilaabmayso qiso nabiy llaahi muusa iyo nabiy llaahi khadir dhex martay ayaa allah subxaanahu watacaala uu ku tilmaamaya aayaadkan asalkeeda ama sababkeeduna uu ahaa nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam isagoo reer bani israa'iil u khudbeynayo oo wacdinayo ayaa waxaa la su-aalay qof adiga kaa cilmi badan ma jiraa ardada korkeeda wax kaa yaqaano yacnii wax adiga aadan garanaynin yaqaano ma jiraa markaas ayuu wuxuu yidhi maya axad iga cilmi badan ko dhulka korkiisa ma jiro sidaa ayaa uu nabiyullaahi muusa uu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala marka ama waxaa la su-aalay ayu nnaasi aclam dadka yaa ugu cilmi badan sidaasay ahayd su-aasha markaasuu wuxuu yidhi ana anaa dadka ugu cilmi badan markaas ayaa alla arrintaa ku canaantay maadaama ogaalkeeda uunan alle u celinin oo waxay ahayd inuu yidhaahdo allahu aclam ilaahay baa og dhulka korkiisa axadka ugu cilmiga badan ma uunan dhihin sidaasi ana ayuu yidhi alla marka arrintaa waa ku canaantay waxaana loo tilmaamay addoon inuu jiro isaga ka waxuunan ogeyn og inuu jiro marka addoonkaasina nabiyullaahi muusana uu ku talagalay inuu wax ka barto waxaa marka isagu uunan aqoonin ee addoonkaa uu yaqaano inuu barto ayuu ku talagalay rixlo iyo wuxuuna u galay safar safarkoodii iyo meeshii uu ku dhammaa bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii ayuu allah subxaanahu watacaala uu ka waramayaa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi lifataahu khaadimkiisii u adeegayay wiilkii yaraa uu ku yidhi laa abraxu ka zuuli maayo asiiru inaan soconayo xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayni labada bad makaanu kulankooda ow amdiya ilaa an amdiya inaan socdo ilaa aan socdo xuquban zaman dheer oo badan aan socdo sababka marka xadiidka nabiga sala lla l slam ayaa sheegay oo rixladan u galaayo marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi lifataahu muusahaas aayaddu ay tilmaamayso waa muusa bani israa'iil waa muusihii reer bani israa'iil ka mid ahaa ee lasoo diray rasuulka ahaa qaar ayaa waxay dhahayaan muusahani wuxuu ahaa muusa bnu miishaa nin la yidhaahdo oo maunan ahayn muusihii nebiga ahaa arrintaana waa qalad oo waxaa ku dooday no yacni laba qof ayaa ku ibnu cabaas iyo waxaa ku dooday nawf albikali nin la dhihi jiray ubay ibnu kacab ayay marka isula tageen xadiidka dheer buu soo kaxeeyey muuse muusihii nebiga inuu yahay ayaana nebigu uu caddeeyey salawaat ullahi wasalaamu calayhi marka jumhuur yacni qowlka mufasiriintae saxda ah waxa uu yahay muusaha inuu yahay muusa bani israa'iil oo nebiga ahaa wadkur xus id waqti qaala muusaa muuse uu yidhi lifataahu khaadimkiisii uu ku yidhi khaadimkanina waa yuushac bnu nuun yuushacu bnu nuun ayuu ahaa isagana xadiidku sidaasuu tilmaamayaa ayb laa marka cidda ay u socdaanna waxa ay tahay waa khadir nabiyullaahi khadir oo iyadana marka khadir inuu ahaa yacni xaadiidku wuu tilmaamayaa marka nabiyullaahi muusa markuu ku yidhi khaadimkiisii laa abraxu barixadan marka laba waa ku suuragal bimacnaa laa azaalu inay tahay midii kaanada iyo camalkeeda haysay ama inay tahay laa abraxu laa azuulu adduunka ka tegi maayo oo yacni zuuli maayo xataa abluqa ilaa aan gaaro majmaca albaxrayn ayb waa casiimada nabiyullaahi muusa iyo go-aanka adag ee uu dalabulcilmiga u gaarayeyna ku tusaysaa haddii marka kaana macnaheeda loo yeelana laa abraxu ma zuulayo ka zuuli maayo ana aniga ismigi ismigii barixada w khabarkii marka in lasoo qadaray noqonaysaa asiiru in la yidhaahdo sidaasna marka kaanada iyo yacni khabarkeeda in lasoo qada barixada khabarkeeda in lasoo qadaro oo la gooyo ma badna nacam arrin aada naadir u ahoo shicir iyo wax lamiday ku timaadaa baa la yidhaahdaa ayb aduu siday ahaato macna ahaan waa u quman tahay dhib ma laha xataa intii abluqa aan gaaro aan ka gaaro majmaca albaxrayni labada bad makaanu kulankooda labadan bad marka mufasiriintu waxay yidhaahdaan waa baxru faris iyo baxru ruum badda faris iyo badda ruum haddii marka badda ruum laga dhigo atlantiga laga dhigo yacni waxaan ujeedaa laga dhigo atlantic ahaa badda farisna laga dhigo baddan badweyntan hindiya muxii almuxiid ulhindi laga dhigo xaggey ku kulmayaan marka majmacumajmacu lbaxrayn xaggeen noqonayso de meesha ay atlantiga iyo indian oceanka ku kulmaan waa cape town iyo dhinacaas waay nacam ile adduunka labadaa bad meeshaas isaga imaanayaan marka nabiyullaahi muusa meeshaas miyaa socodkiisu gaaray oo marka mise labadan bad la sheegayo wax yacni laba bad oo kala waay in badan mufasiriintu saa un bay u idlaaqaan faris iyo ruom ayay yidhaahdaan ruom de bada yar yar oo ruom ay leeyihiinna waa jirtaa baddan dhexda ku taallo iyo lafteeda iyo baxru faris meelaha ay ku kulmaan qaar waxay yidhaahdaan waa shaam ayb qaar kale waxay yidhaahdaan waaba andalus aduu marka qur-aanku un majmac albaxrayn buu sheegay saaxibu tanwiir wataxriir moxamed aahir ibni caashuur wuxuu yidhaahdaa isaga majmac albaxraynkani waa badda yacni waa nahru lurdun webiga urdun iyo buxayratu tabariya weeyaan tabariyadana waa shaam meesha nabiyullaahi muusa marka meeshii uu joogo uu kasoo tegay labadaas haradaas iyo badda iyo webigaas meesha ay ku kulmaan ayuu yimid isagu marka warkiisa wuxuu ku xoojiyey weliba meesha nabiyullaahi muusa uu kasoo dhaqaaqayo masar iyo meeshaasi falastiin waxay isu ji- waa maalin iyo habeen in loo socon karo waa suuragal way dhici kartaa maalin iyo habeen inuu u socday xadiidka nebigana wuxuu tilmaamayaa fandalaqaa way socdeen buu leeyahay yowmahumaa leyla leylatahumaa baqiyata yowmihimaa waleyla wa leylatihimaa habeenkooda iyo maalinkoodii bay socdeen markaasuu meeshaas soo gaaray wuxuu leeyahay badahan kale la sheegaya maalin iyo habeen socod looguma soo gaari kara nacam saa darteed marka wuxuu leeyahay meeshu waa fala nahru lurdun iyo buxayratu tabariya weeyaan waana meel qiyaasta xadiidku uu sheegay maalin iyo habeen lagu imaan karo ayb aduu siday ahaataba marka laba bad meelay ku kulmayaan ama laba webi meelay ku kulmayaan ilaa aan ka gaaro ayuu yidhi ow amase amdiya ow amdiya ilaa an amdiya inaan tago oon socdo xuquban zaman aan socdo inaan meeshaa gaaro ama aan waqti badan socdo ayb sidaasuu ku yidhi khaadimkiisii falamaa markii balaqaa ay gaareen muuse iyo yuushac majmaca beynihimaa majmaca beyni lbaxrayni labada bad dhexdooda makaanu kulankoodii marka ay gaareen nasiyaa waxay iloobeen xuutahumaa malaygoodii bay iloobeen fatakhada wuxuu ka dhigtay sabiilahu jidkiisii fi lbaxri badda dhexdeeda xaal uu ahaaday saraban maslak iyo meel la qaado ayuu ka dhigtay ayb markii nabiyullaahi muusa alla yidhi addoon baa jiro oo majmacu albaxrayn joogo addoonkaas inuu gaaro uu ku talagalay nabiyullaahi muusa calaamad ayaa waxaa looga dhigay malaay qaado yacnii malaayiga aada wadatood sahayda u wadato ee dembiisha dembiil ku qaad meeshii aada ku weyso malaayigaas ayuu addoonkaasu joogaa malaayigii marka calaamad ayuu u ahaa ayb marka wuxuu leeyahay malaayiga marka sha'nigiisa sida loo keenay sidaas waay falamaa markii balaqaa ay gaadheen muuse iyo yuushac majmaa majmaca beynihimaa majmaca beynilbaxrayni labada bad dhexdooda makaanu kulankoodii markay gaadheen nasiyaa waxay hilmaameen xuutahumaa malaygoodii bay iloobeen ayb ay taraka xuutahumaa malaygii bay iskaga tageen malayga marka yuushac baa waday ka iloobayna waa yuushac ibnu nuun nisyaanka iyo hilmaankana labadooda ayaa loo tiiriyey maxaa yeelay labadooduba zaad ayay uga dhigteen safarkooda ayb maadaama ay labaduba malaygu uu zaad u ahaa yaa labadooda la yskaga tiiriyey ee waxaa hilmaamay waa yuushac isaga ayaana dembiisha ku waday marka meel buu iska dhigay waa ka tegey faittakhada wuxuu ka samaystay ama uu ka dhigtay sabiilahu jidkiisa filbaxri badda dhexdeeda xaal uu yahay saraban meel la qaado ayuu ka dhigtay malaygii marka baddiibuu wuxuu ka dhig jidkiisiibuu badda dhexdeeda meel la qaadou ka samaystay sarabka asalkiisu waa waddada marka yacnii dhulka hoostiisa ee la qaado ayb nafaqa oo kale ah marka baddiibuu jid ka dhigtay intuu markaa booday dembiishii ka booday ayuu baddii dhex jeexay ayb baddii marka laba dhinac bay u kala noqotay ma isu soo laabanin baddii buu marka yacni korkaas ayuu badda marka uga jiray ayb say u arkaan hadhow falamaa markii jaawazaa ay gudbeen majmaca albaxrayni labada bad makaanu kulankooda markay gudbeen oy dhaafeen yaa qaala uu yidhi muuse lifataahu qaadimkiisii ku yidhi aatinaa noola kaalay oo nasii hadaa'anaa cuntadeennii qadadeennii nasii cuntadeennii laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqe ahe laqiinaa waanu la kulannay min safarinaa safarkeennan xaggiisa haadaa oo kan ah waxaanu kala kulannay nasaban tacab iyo daal ayaanu kala kulannay bay dhaheen sidaa buu yidhi nabiyullaahi muusa qaala wuxuu yidhi yuushac ara-ayta bal ii sheeg id waqti oo ma og tahay yacni id waqti aweynaa aan u dumannay oon galnay ila sakrati dhagaxa fa innii aniga nasiitu waan ka tegay ooma waan iloobay alxuuta mallaygii wamaa ansaanii ima hilmaansiinin hu mallayga ila shaydaanu shaydaan unbaa i ilowsiiyey an adkurahu dikrahu sheegitaankiisa shaydaan unbaa i ilowsiiyey watakhada wuxuu ka dhigtay sabiilahu jidkiisa filbaxri badda dhexdeeda cajaban layaab ayuu ka samaystay uu ka dhigtay ayb qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa daalika kaagaasi maa ay ladii kii weeyaan kunaa aan ahayn nabqii ay nabqii aan dalbaynay waay waa wixii aan rabnayba kaas fartadaa way laabteen calaa aathaarihimaa raadadkooda korkooda ayay ku laabteen qasasan yaqusaani iyagoo qaadayo oo raacayo qasasan raacitaan ayagoo dib ugu noqonaya raadkoodii falamaa markii jaawazaa ay gudbeen meeshii majmaca albaxrayn ahayd markay gudbeen qaala wuxuu yidhi muuse lifataahu khaadimkiisii yuushac ahaa aatinaa noola kaalayo nasiih hadaa'anaa cuntadeennii noo keen meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa safarka in cunto loo qaato iyo sahay oo qofka markuu safar galayo sahaydiisii inuu wato arrintaa iyadana inaysan ka hor imaaneynin tawakulka leanna nabiyullaahi muusaa nebi ilaahay alla yaqaano waaye marka alla tala saarashadiisna kuma yara oo mutawakilun calallaahi buu ahaa isagoo sidaas ah ayaa haddana ilaahay tala saaranayo ayuu sahaydiisii wataa marka asbaabta oo la qaato iyo alla tala saarashada iskama hor imaanayaan bal tawakulku waxaa weeyaan alictimaadu cala allah ilaahay oo lagu kalsoonaado maca akhdi lasbaab iyadoo asbaabta ilaahay ashyaada oo sababta uga dhigayna lagu dadaalayo la qaadanayo laakiin in sababka laysku halleeyo un keliya ma aha ayb ilaahay inaad isku hallayso waay ayb laqad laqad wallaahi qad xaqiiqe ahee laqiinaa waxaanu waan waxaanu kala kulannay min safarinaa safarkeenna haadaa kan ah nasaban tacab iyo daal baan kala kulannay nabiga sala allahu calayhi wasalama wuxuu yidhi markii ay gudbeen meeshii loogu talagalay baa nebiyullaahi muuse daalku ou taabtay intii ka horreysay waxbaa ka maqnaay aad buu u socday ma dareemeynin wax daal ah meeshii markuu dhaafay baa daal ku yimid ilaahay calaamad buu uga dhigayaa markaasuu soo ayaa lasoo laabtay qaala wuxuu yidhi ara-ayta yuushac baa dhahaya ara-ayta bal ka waran id waqti aweynaa aanu galnay oon u dumanay ila sakhrati dhagaxa meel dhagaxa bay marka galeen inay ku nastaan ayb waa sakro marka meeshii lagu yacnii daalkana uu ku taabtay ee ku taallay oo webigana xoogaa yar ka yar sokaysay nacam yacnii meeshii majmac albaxraynna wax yar ay dhaafeen markaas fa inii aniga nasiitu waxaan hilmaamay alxuuta malaygii ayaan hilmaamay wamaa ansaaniyihu sidaa xafsa akriyey wamaa ansaaniyihina jumhuurta akriyeen xafsa marka laba xarafba wamaa ansaaniyihu iyo iyo calayhu llaaha saas baa marka uu akriyay marka waa un mabniyun cala dama fi maxali waxaa weeyaan fi maxali nasbin waa mafcuulkii marka labaad ansaaniyihi wamaa ansaani ima ilowsiinin aniga hu malay yacni xuudka iyo malayga ima hilmaansiinin ila shaydaanu shaydaan unbaa ay hilmaansiiyey an adkurahu dikrahu xuskiisa iyo xasuusashadiisa shaydaan unbaa ay ilowsiiyey marka an adkurahu iyadana marka waa mowdicu nasbin waa bedel waxaa laga bedelayaa hudaas nacam wamaa ansaaniyi hu malayga ima hilmaansiinin shaydaan unbaa i hilmaansiiyey xasuustiisa ima hilmaansiinin saasay ka dhigan tahay marka waa bedelu ishtimaal ayb waa bedelu ishtimaalin ayb watakhada wuxuu ka dhig wuxuu ka dhigtay sabiilahu jidkiisa fi lbaxri badda dhexdeeda cajaban layaab buu ka samaystay oo intuu dembiishii ka booday buu waddo weyn buu badda ka samaystay ayb cajabanta waxaa kaloo bannaan watakhada wuxuu samaystay sabiilahu waddadiisa in layska dhaho fi lbaxri badda dhexdeeduu ka samaystay cajaban yacnii cajaban lahu acjabuhu waan la yaabayaa cajaban la yaab anoo la yaabaya macnaha oo masdar ahaan marka layskaga la yidhaahdo qaarkoodna marka meeshaasi waa ku joogsanayaan cajaban keli meesha marka watakhada sabiilahu fi lbaxr ayay ku joogsanayaan cajaba ayay marka dha akrinayaan ayb cajaban marka waa jumlo marka qeybteeda hore caamilku maqan yahay cajabantana marka masdar ahaan baa loo nasbina qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusa dalika kaagaas maa ay ladii kii waayo kunaa aanu ahayn nabqi ay nabqi inaan raadinaynay nabqi marka ya-da waa goysay qiraa'adan abu cumar laakiin ya-da waa sugayaa dalika maa kunaa nabqi ayuu leeyahay waana sidaa de markaas macna ahaannaba labadaba macnaba ay tahay fartadaa way laabteen calaa aathaarihimaa raadko raadadkooda korki korki korkiisa ayay ku laabteen qasasan iyo qusaani larda dhulka iyagoo raacraacaya qasasan raacitaan qasasan markaasa haddaan u laqbayna masdar waay haddii kale waxaa bannaan in la yidhaha fartadaa way laabteen calaa aathaarihimaa raadkooda korkiisa yay ku yacni yay ku laabteen qasasan muqtasiina xaal ay yihiin kuwii raacayo ayb maadaama wa masdarun munakarun xaalan yaqac bikahratin yani kabaktatan zaydun dalac ayb qasasan ay muqtasiina xaal ay yihiin iyagoo raad raacayo raadkoodii dib u raacayo ayb fawajadaa cabdan min cibaadina fawajadaa waxay heleen oo ay arkeen cabdan addoon ayay arkeen addoon addoonka oo min cibaadinaa addoomaheena ka mid ah addoonka oo aataynaa aanu siinay hu isaga raxmatan naxariis aan siinay naxariista oo min cindinaa innaga agteenna ka ahaatay wacallamnaa aan barbarnay hu isaga min ladunnaa inaga agteenna aanu ka barnay ama xaggeenna aanu ka barnay cilman cilmi aan ka barnay ayb ayay heleen markaas nacam ayb meeshaa marka addoonkaasi waa khadir isagana nacam calaa qowli ljumhuurna waa sidaas saaxibu muusana waa khadir fawajadaa waxay heleen muuse iyo yuushac cabdan addoon ayay heleen oy arkeen addoonka oo min cibaadinaa addoomaheenna ka mid ah addoonka oo aataynaa aanu siinahu isaga raxmatan naxariis naxariista oo min cindinaa agteenna ka ahaatay alimaam alcallaama maxamed alamiin ashanqiiti wuxuu leeyahay in badan raxmadu waxay kusoo aroortaa nubuwada nebinimada waa naxariis ilaahay ugu naxariisto dadka uu ka dhiga ambiyo waxaa laga fahmaaba uu leeyahay marka raxmatan min cindinaa addoonkan naxariis agteenna aan ka siinay naxariistaas waa nebinimo binaan calaa dalikana khadir inuu nebi yahay taas waa macno inuu nebi yahay waxaa kaloo laga qaadanayaa qisada aakhirkeeda uu yidhi wamaa facaltuhu can amrii waxaan aan ku kacay oon sameeyey ma samaynin buu yidhi can amrii aniga qasadkayga iyo ijtihaadkayga iyo ra-yigayga kuma samaynin buu yidhi bimacnaa allah ee amray wa sida uu alla ku amrayo addoonkuna de waxa ay noqonaysaa yacnii sida uu ku amrayo arrinka uu yacni addoonku uu rabbi wax uga helaa waa un waxay tahay laba xaalad imaa nebinimo inuu uga helo oo loo waxyoodo iyo imaa in markaasi nebi isagu uu uga uga waramo nb khadirna de nebi uga warramay oo arrimaha amray ama xag alla uga keenay ma jirto ayb mar haddii marka taasi aynan noqonin sida keliya oo uu rabbi kula xiriiray amarkaana uu rabbi xaggii kala kulmay waa un can dariiqi lwaxyi waay waxyigaasina marka waxa ay tahay ayuu nebi ku noqonayaa marka waxyigaa dartiisa ayb ibnu cabbaas ayaa iyadana waxaa jirtay nin la dhihi jiray naafic alasraq oo khawaarijta ka mid ahaa ayaa iyagu de khawaarijtu ilmaha iyo naagahay lay jireen markuu ilmaha laayo oo uu markaa gaalaa dhalay iyo gaalo ayaa awalba dhaleen iyo sidaas uu yidhaahdo ayuu wuxuu soo qabsan jiray marka qisadan khadir cunugii uu dilay iyo qisada imaan doonta ku dhegay markaasuu ibnu cabbaas wuxuu ku yidhi haddii adiga aada tahay buu yidhi sida khadir dil ilmaha wamaa facaltuhu can amrii buu aqriyay marka nacam macanaa wuxuu ka wadaa khadir waa loo waxyoonaya haddii adiga lagu waxyoonayana dil ilmaha markaas nacam adiga marka laguma waxyoodo waayo inaad dad iska dishaa xaq uma lihid aan lagu amrin oo yacni shareecada ilaahay ay aadan ka qaadanin oo nabiyullaahi maxamed uunan la imaanin aad u la timaada ma aha laakiin nbkhadir isagu nebi bau ahaa loo waxyoonayo wamaa facaltuhu can amri ayuuna usoo qabsaday adugu waxyaabahaas oo dhan marka waxay tusayaan raxmadda halkan lagu tilmaamayo inay tahay nebinimadii ayb wacallamnaa waanu barnay hu isaga addoonkaasoo callamnaahu aanu barna hu isaga aan barnay min ladunnaa inaga agteenna cilman aan barnay labaa marka la yskugu daray raxmad ilaahay ugu naxariisto nebinimo uu siiyey iyo cilmi la siiyey meeshan marka cibaaradan wacallamnaahu min ladunnaadan yaa cilmigan muxuu ahaa qaar baa marka waxay yidhaahdaan wuxuu ahaa cilmi laduni ah oo waxay yidhahdaan cilmigu waa laba cilmi laduni baa jiro cilmiga ladunigaana marka waa kii khadir ou lahay oo kale iyo wax saas ayay dhahaan laakiin un waxay tahay xaggeenaan cilmi ka barnay ambiyada kale iyo rusushaba ilaahay agtiisa xaggiisa cilmi laga baray wax hadda gaar ka a ma aha ayb khadirna isagu sidiisa meesha kale isa iyadana laga baxday meeshaa qodobkaas marka wacallamnaahu min ladunna cilmiga laduniga iyo xaalkiisa gadaal qisada markay dhammaataan u noqonaya in shaa allahu tacaala ee hadda muhiimku waxay tahay addoonkan marka khadir ah inuu nebi yahay aayadda waa laga fahmaa cilmi inuu ilaahay siiyeyna waa laga fahmayaa isaga marka ma nool yahay mise waa dhintay iyada lafteeda marka waa meel ay aada culimada meeshaan ugu baaraan ugu baxfiyaan jumhuuru lculamaa culimada badankoodna waxay leeyihiin khadir ma noola oo wou dhintay inuu dhintayna waxaa ku tusaya haddii uu nool yahay waa la arki lahaa bay dheheen oo nebigu u imaan lahaa waana u gargaari lahaa suuratu aali cimraan ayaa waxaan kusoo marnay waid akhada allaahu mihaaqa annabiyiina lamaa aataytukum min kitaabin waxikmatin huma jaa'akum rasuulu musadiqun limaa macakum latu'minunna bihi walatansurunna isagoo markaa dee beder iyo uxud iyo ayuu kasoo qeybgeli lahaa uu imaan lahaa maadaama marna nebigu uunan u imaanin lana mubaayacoonin isagoo goob nebigu yacni gargaar u baahan yahay qadiroo joogo aan la arag meeshaa marka waxaa laga qaatay bay yidhaahdeen inuu dhintay mar hore leanna wuu u imaan lahaa nebiga sal l slam iyo adilo kale qaala lahu muusaa hal atabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda qaala lahu wuxuu ku yidhi muusaa muuse qaala muusaa muuse wuxuu yidhi lahu likhadir khadir wuxuu u yidhi uu ku dhahay hal atabicuka ma ku raacaa calaa an tucallimanii inaad ibarto aniga mimaa kii aad wax iga barto cullimta lagu baray adiga rushdan inaad yacni hanuun aada ibarto ayb qaala wuxuu yidhi khadir innaka adiga lan tastatiica ma karaysid macii aniga la jirkayga sabran sabar ku awoodi maysid wa kayfa sideebaad tasbiru u sabraysaa id ugu adkaysanaysaa calaa maa kii korkiis lam tuxid aadan koobin bihi isagaba khubran min jihati khubrin cilmi aadan ku koobin ayb shay cilmi aadan ku koobin see ugu sabraysaa buu yidhi qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muusaa satajidunii waad i heli doontaa waad i arki doontaa in shaa allahu haddii alla uu doono saabiran inaan ahay baad i ogaan doontaa inaan sabraya ayaad igu ogaan doontaa walaa acsii ma caasinayo laka adiga amran arrin kugu caasin maayo amar qaala wuxuu yidhi khadir marka fain itabactanii haddaad i raacdo falaa tas'alnii ha i su-aalin can shayin shay xaggii ha iga su-aalin xataa intii uxditha aan bilaabo laka adiga aan kuusoo bilaabo minhu kaa xaggiisa dikran hadal iyo sheegitaan aan aniga kugu bilaabo ayb marka ay is arkeen rasuulka sal alla ly slam xadiidkiisa wuxuu ahaa markii muuse uu yimid khadir uu u yimid isagoo wuxuu arkay marka go- ku dadan fadhiyo meeshii loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi assalaamu calaykum uu salaamay markaasuu wuxuu yidhi wacalaykum assalaam wa annaa biardika asalaam dhulkaagaan salaan iyo see yacnii siday ka ahaatay oo salaan miyaa laga yaqaanaa dhulkaagan war meeshan aada joogta yacni kaanahu wuxuu leeyahay de meeshaan waxaa laga yaabaa dad qof wax muslim ah ama wax salaan yaqaan inuunan ku ogeyn khadir saasuu marka wuxuu u yidhi annaa biardika asalaam dayib markaasuu isu sheegay dabadeed buu marka sidan ku yidhi qisadanna waxyaabaha laga qaata waxaa ka mid a cilmiga in loo rixlay in loo safro daalka iyo tacabka loo huro waqtigana loo huro si markaa yacni cilmi ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu ku badbaadiyo oo u barto ayb qisadan marka imaamu lbukhaari kitaabulcilmi buu ku keenay ayb kitaabu tafsiirna wuu ku keenay suurat lkahfi iyo meelaha qaala muusaa muuse wuxuu yidhi lahu likhadir khadir wuxuu ku yidhi hal atabicuka ma ku raacaa taladuf baa ku jira marka ma ku raacaa buu yidhi ma ku raaci karaa calaa an tucallimanii inaad ibarto mimaa kii xaggii xaalow ka ahaaday cullimta lagu baray adiga rushdan inaad aniga ibarto hanuun inaad ibarto rushdan oo mafcuulkii labaad u ah oo tucallimanii ay leedahay inaad hanuun ibarto ma ku raaci karaa laba marka arrinba meeshani way ku jirtaa mid waxa ay tahay qofka ardayga wax baranayo qofka uu wax ka baranayo inuu u tawaaduco oo uu hoos iskugu dhigo leanna tacbiirkan hal hal atabicuka hal atabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushdan waxaa ku jira tawaaduc haddaad yacni kibir tawaaducana waxaa kasoo horjeeda kibir qofka aada wax ka baranaysa marka inaad sanka u taagto ama inaadan inaad ka maaranta inaad u muujiso ama inaad ku qayliso ama aad tiraa war haddaad doonto waxyo aqri haddii kalena waa iska tegaya aniga waxa inaadan dhihin taa marka waa mid oo tawaaduc qofka mutacalimkaa wax baranayo qofka uu wax ka baranayo inuu u tawaaduco ayb taas waa mas'alo mas'alada labaad waxay tahay taladuf in qofka wax lagu warsado haddii aada qof wax weydiisanaysid inaad yacni si dhimrin ay ku jirto inaad u weydiisato innaga afkeenna ama luqadeenna waa ka maqan tahay nacam gaaladii baaba aadaabtan qaatay in badan oo ka mid a nacam oo qofku markuu ku leeyahay wax mi- wax isii isii ma ku dhahayo wuxuu ku leey war waxaas ma iisoo dhiibi kartaa ma isiin kartaa waxaas ma ii qaban kartaa niyahow ayuu ku dhahayaa nacam ma isiin kartaa ma ii qaban kartaa hal atabicuka calaa an tucallimanii sow maaha nacam ma ku raaci karaa buu leeyahay nabiyullaahi muusa nacam ayb muslimiintiina marka hadalkii yacni mandiqa iyo kalaamka iyo hadalku wuxuu ka tarjumaa qofka yacni cilmigiisa iyo ilbaxnimadiisuu ka tarjumaa laakiin qofka haddii adiga oon de amar ku lahayn haddaad tiraa war waxaas soo qabo nacam war yaa waxaas ii dhiib war yaa waxaas ma ii samey ii sameey amarna waa ku jiraa waryaana war fiican maba ahanba nacam lanna waryaa kuma jira yacni naxariis iyo war uu ku jira ma aha aan iska bedelna marka nacam ayb waxaa laga yaabaa qofka haddaad tira war galaaskan ma ii soo qaba kartaa muxuu meesha u yaallaa inuu ku yidhaahdo war ninkani muxuu yani adigiibaa curfigaagiibaaba wuxuu noqonayaa curfi qariib ah iyuu isku bedelaya maya waxaas maya nacam diinkeenna uu ku jiraa dhaqankeenna uu ka mid yahay waa tacaaliimta nabiga sala allahu calayhi wasalamna laga bartay way nacam marka aadaabta yaan la yaraysanin hal atabicuka ma ku raacaa yani ma ku raaci karaa calaa an tucallimanii inaad i barto aniga mimaa kii xaal u ka ahaaday cullimta lagu baray rushdan ama mimaa kii xaggiisa cullimta lagu baray rushdan inaad i barto hanuun qaala wuxuu yidhi inaka adiga lan tastatiica ma karaysid maci aniga la jirkayga sabran sabar ku kari ma ku karaysid oo aniga la jirkayga ma ku sabri kartid ayb ayuu ku yidhi leanna yacni wuxuu ogyahay dee nabiyullaahi muusa cilmiga uu leeyahay iyo inuu hadhow bu- waxa uu samayn doono ee isaga alla u waxyooday oo waxii alla uu ku samayn doono dartiis inuunan ku sabri doonin buu ogyahay ayb sidaasaa yacni u muuqanayso wa kayfa sideebaa tasbiru aada ugu adkaysanaysaa eed ugu sabri kartaa calaa maa kii korkiis lam tuxid aadan koobin adiga bihi isaga khubran aadan ku koobin yacni min jihati khubrin cilmi ahaan khubran ay cilmahu marka khubran waa tamyiiz waana muxawal can ilfaacil ayb faacil ayaa marka laga soo wareejiyey ay maa lam tuxid bihi khubruka maa lam yuxid bihi khubruka adiga yacni cilmigaaga iyo ogaalkaaga iyo jaribaadaada waxaynan koobin wax uusan koobin yacni seed ugu sabraysaa way bani aadamku wuxuu yaqaanuu ku sabri karaa laakiin wixii uunan aqoonin ma ku sabri karo qaala wuxuu yidhi satajidunii waa i waa i ogaan doontaa in shaa allahu haddii alla uu doono saabiran inaan sabrayo ayaad igu ogaan doontaa wajadada labadeeda ma- mafcuulka labaad waa saabiran walaa acsi ma caasinayo inaanan caasinaynin baad igu ogaan doontaa saabiran waa ku cadfi kartaa laka adiga amran arrin kugu inaanan kugu caasinaynin ayaad igu ogaan doontaa qaala wuxuu yidhi fain itabactanii haddaad i raacdo falaa tas'alnii ha i su-aalin can shay-in shay xaggii ha iga su-aalin xataa intii uxditha aan bilaabo laka adiga aan kuu bilaabayo minhu kaas xaggiisa dikran sheeg sheeg aan ku- sheegitaankiisa aan kugu bilaabayo ilaa aan aniga kugu bilaabo sheegitaankiisa waxba ha idhihin iga aamus fandalaqaa way tageen khadir khadir iyo muuse waay hadda labadoodaa la sheegay yuushac aaway marka fandalaquu lama dhihinin yuushac ibnu nuun marka tabac ayuu ahaayo muusew tabac u ahaa maadaama uu muuse taabic u ahaa ee sheega muuse la sheegaa isaga ku filan isagana sheegitaan u ah ayb marka wuxuu yidhi fandalaqaa way tageen way socdeen xataa idaa rakibaa xataa intii idaa xataa idaa rakibaa ilaa ay fuuleen fi safiinati doontii ay fuuleen dhexdeeda kharaqa waa dilaaciyey khadir haa doontiibuu jeexay qaala wuxuu yidhi muuse akharaqtahaa ma goysay miyaad dilaacisay ood goysay lituqriqa inaad maashayso ahlahaa dadkeeda ayb laqad ji'ta lawallaahi qad xaqiiqahe ji'ta waxaad la timid shay-an shay baad la timid imran munkar ah shay munkar ah baad la timid ama imran ay cadiiman shay weyn baad la timid ama imran cajaban shay la yaab le baad la timid xadiidka aada usii fasiray oo markii ay labadoodii israaceen ayaa markaa yacnii doon ayay arkeen khadir ayaa la gartay doontii ayaa labadoodii ay saddexdoodii ay raaceen wax ujra-ana lagama qaadin maadaama khadir la yaqaanay wax kiraa lagama qaadin iyo nooli toona doontii markay fuuleen ee meeshii ay gaari lahaayeen ay gaareen ayuu khadir loox yar ayuu ka fujiyey ayuu ka gooyey doontii ayb markaasaa nabiyullaahi muusa uu yidhi qoom miyaad doontooda u qasaday xamaluunaa min gayri nowlin walaa ujratin qolana soo qaaday aan kira nagu soo xambaarin oo ixsaan noo sameeyeen miyaad doontoodii goysay oo meeshaan alwaaxa aad ka goysayna biyaha kasoo geli karoo dadku waa halaagsamayaan ayib sidaas weeyaan marka qisada bilowgeeda ilaa marka yacni meesha fandalaqaa way tageen xataa idaa ee intii rakibaa ay fuuleen fi safiinati doontii ilaa ay ka fuulaan way socdeen ayb kharaqa marka doontii markay fuuleen kharaqa waa dilaaciyey khadir haa doontii buu alwaax buu ka gooyey qaala wuxuu yidhi muuse akharaqtahaa miyaad goysay muuse wuxuu ka aamusi waayey arrintaa arrin dulmi ah buu u arkay daahirkeeduna waa saas laakiin cilmi kale oo alle nebiyullaahi khadir yacni ugu waxyooday ayuu ku gooyey isagana amar kaleo allo u haystaa cilmi kale qaala wuxuu yidhi akharaqtahaa miyaad dilaacisay ood goysay doontii lituqriqa ahlahaa laamku laamulcaaqibana waa laga dhigi karaa laamu tacliilna waa iska noqon karaa lituqriqa inaad maashayso ahlahaa dadkeeda si aad dadkeeda u maashayso ama lituqriqa ahlahaa dadkeeda inaad maashaysaa ka dhalanayso arrintan oo caaqibadu saasay noqonaya inay tahay wa fii qiraa'atin liyaqriqa ahluhaa dadkeedu inay maashoodaan laqad ji'ta lawallaahi qad xaqiiqae ji'ta waxaad la timid shay-an shay baad la timid shayga oo imran munkar ah ama shay-an ayaad la timid imran cadiiman aada u weyn ama la yaab leh qaala wuxuu yidhi yacni khadir alam aqul miyaanan dhihin miyaanan oranin innaka adiga muuse ah lan tastatiica ma karaysid macii aniga la jirkayga sabran sabar kuka ma ku karaysid oo sabar ma awoodeysid la jirkayga xaalaad tahay qaala wuxuu yidhi laa tu-aakhidnii ha ii qabanin bimaa kii ha ii qabanin nasiitu aan iloobay wixii aan iloobay ha ii qabanin ama bimaa nasiitu binisyaanii aniga hilmaankayga ha ii qabanin walaa turhiqnii ha igu xambaarin oo ha igu daboolin ha igu kallifin ayb min amrii arrinkayga xaal uu ka ahaaday cusran wax culays ah shay-an shay ha igu kallifin cusran oo culays ah ha igu kallifin muusena marka khadirna marka waa yacni wuxuu xusuusiyey amarkii hore khadir sidaasuu xusuusiyey muuse muusena waa cudur daartay ayb qaala wuxuu yidhi alam aqul miyaanan oranin marka laka kuma darin markaan liannaa hilmaankiisu u qabtay yacnii waa markii ugu horreysayo waa iska daayay qaala wuxuu yidhi alam aqul miyaanan dhihin innaka adiga lan tastatiica ma karaysid maciila jirkayga sabran sabr qaala wuxuu yidhi laa tu-aakhidnii ha ii qabanin bimaa nasiitu yacni binisyaani aniga hilmaankayga ha iigu qabanin walaa turhiqnii ha ikallifin ha igu kallifin min amrii arrinkayga xaggiisa cusran culays yacni shay-an shay ha igu kallifin cusran adag oo ii dulqaada waayo markaan fandal marka tii hore nebigu wuxuu yidhi sal ll ly slam kaanat il-uulaa min muusaa nisyaanan tii hore muuse xaggiisa waxay ka ahaatay hilmaan fandalaqaa way socdeen xataa idaa intii laqiyaa ay la kulmeen hulaaman wiil yay la kulmeen hulaamkuna marka de hulaam oo qaangaara waay waana u isticmaalaan carabta ghulaamku qaangaar qofka qaangaarka ah ayb inuu qaangaar ahaana de waxaad ka dareemaysaa aayaadka soo socdo siyaaqooda iyo ayaa la aayadda lafteeda laga garanayaaba oo warka nabiyullaahi muusa uu leeyahay aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin yani naf aan naf loo qisaasaynin naf ay dishay darteed aan loogu qisaasaynin hadde waxaa la qisaasaana waa qaangaar hulaaman marka waa wiil soo hana qaaday oo qaangaar ah fandalaqaa way socdeen xataa intii idaa laqiyaa ay la kulmeen hulaaman ay la kulmeen ilaa an laqiyaa hulaaman ay la kulmeen wiil faqatala waa dilay khadirhu cunugiibuu dilay wiilkii qaala wuxuu yidhi muuse aqatalta miyaad dishay nafsan naf miyaad dishay nafta oo zakiyatan dahiran waa sida daahirka hadda dembi kuma arkin isaga naf aan dembi gelin oo dembi ka dahiran bigayri nafsin naf dil bigayri nafsin naf kale oy dishay la-aanteed miyaad naf dishay laqad wallaahi baan ku dhaartay qad xaqiiqeehe ji-ta waxaad la timid shay-an shay baad la timid nukran oo marka aada loo inkiro munkar ah ay munkaran markaan marka munkarkii afkow ku dhuftay laqad ji-ta shay-an nukran kii horena wuxuu ahaa imran shay weyn baad la timid leanna hadda hal qof buu dilay tii horena muuse wuxuu tawaqucayaa dad badan inay dhintaan ile doonta haddii laga fujiyo alwaaxa dad badan baa dhimanaya middaa marka imran buu ka cabiray taas middaana nukran buu yidhi shay munkara ayaad la timid ayb qaala wuxuu yidhi khadir alam aqul miyaanan oranin laka adigaan aada aanan kugu dhihin waa adkeeyey markaan isagana inaka adiga lan tastadiica ma karaysid maciila jirkayga sabran sabr qaala wuxuu yidhi in sa'altuka haddaan ku su-aalo markaan markanna waa shardhisanaa markan waa shardi bay wada gelayaan in sa'altuka haddaan ku su-aalo can shay-in shay xaggii haddaan kaa su-aalo bacdahaa bacda hadihi lmarati maradan kadib ka gadaale falaa tusaaxibnii hayla saaxiibin hayla saaxiibtamin oo aan kala tagno qad balagta waxaad gaartay min ladun min ladunnii aniga a agteyda xaggeeda cuduran cudurdaar baad ka gaartay waa ku bis marka wax cuduran yeelanayaa male adiguna cudurdaar baad yeelanaysaa ayb qaala wuxuu markaa fandalaqaa way tageen xataa idaa laqiyaa ilaa ay la kulmaan hulaaman wiil faqatala waa dilay khadirhu hulaamkii buu dilay qaala wuxuu yidhi muuse aqatalta miyaad dishay nafsan naf miyaad dishay zakiyatan zaakiyatanna waa la akriyay waana isku macno naf dahirsan bigayri nafsin bigayri qatli nafsin naf dilkeed la-aantiis miyaad dishay iyadoo naf aan gooynin laqad ji'ta lawallaahi qad xaqiiqaha ji'ta waxaad la timid shay-an shay shayga oo nukran munkaran munkar ah qaala wuxuu yidhi khadir alama qul miyaanan oranin laka adiga aanan kugu oranin inaka adiga lan tastadiica ma karays ma kari doontid maci aniga la jirkayga sabran wax sabar ah qaala wuxuu yidhi in sa'altuka haddaan ku su-aalo can shay-in shay xaggii bacdahaa markaan ka gadaale bacda haadihi lmara falaa tusaaxibnii hayla saaxiibtamin qad balagta waxaad gaartay min ladunnii min ladunniina waa la akriyaa min laduniina waa la akriyaa min ladunii waa luqo min ladunniina waa luqo wafii ladunii ladunnii qalla qad balagta waxaad gaartay min ladunnii aniga agtayda xaggeeda cudran cudurdaar baad ka gaartay fandalaqaa way tageen marka xataa idaa intii xataa idaa atayaa ilaa an atayaa ilaa ay yimaadeen ahla qaryatin ay u yimaadeen qaryo dadkeeda istadcamaa way quudin dalbeen labadoodii ahlahaa qaryada ahalkeedii ayay ka quudin dalbeen oo warna martisooro waxna siiya bay dhaheen fa abow way diideen an yudayifuuhumaa inay martisooraan ay martigeliyaan fawa labadooda fawajadaa waxay heleen fiihaa qaryada dhexdeeda jidaaran derbi ayay ka heleen jidaarka oo yuriidu rabo oo ku dhow an yanqada inuu dumo faaqaama waa toosiyey khadir hu gidaarkiibuu toosiyey qaala wuxuu yidhi muuse low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhadta waxaad ka dhigan lahayd calayhi calaa islaaxiljidaari gidaarkan samayntiisa ajran ujraad ka dhigan lahayd qaala wuxuu yidhi khadir marka haadaa kan firaaqu beynii aniga iyo wa beynika adiga dhexdaada dhex kala taggeedii waay isfaaruqideennii weeyaan midaani sa unabi-uka waan kugu waramayaa bita'wiili maa shay tafsiirkiis baan kuu sheegi doonaa lam tastadic aadan awoodin caleyhi kaa korkiisa sabran wax sabara aadan u awoodin ayaan kuu sheegi doonaa markaan de waa kala tagnay laakiin waa kaas waxaan kuu fasiri doonaa xaalku sidau ahaa ayb fandalaqaa way socdeen xataa idaa intii atayaa xataa idaa atayaa ilaa an atayaa ilaa ay yimaadeen ahla qaryatin ahlu qarya dad meel degan istadcamaa mufasiriintu qaar waxay yidhahdaan ana yacni antaakiyay ahayd antakiya marka waa magaalo turkiga ku taalo dhankan weliba suuriya xaggeeda soo xigto qad aada qadiim oo weliba ayb ahla qaryatin ayay uta ayay u yimaadeen istadcamaa way quudin dalbeen ahlaha ehelkeeday ka ahalkeedii bay ka quudin dalbadeen fa abow way diideen an yudayifuu inay martisooraan humaa khadir iyo muuse fawajadaa waxay ka heleen fiihaa qaryada dhexdeeda jidaaran derbi derbiga oo yuriidu rabo meeshanna markaa dee culimada agharkooda waxay yidhaahdaan waa majaaz oo isticaara ku jirto gidaarkiibaa waxaa yacni yaa waxaa la siiyey waxaa lagu shabahay bani aadam bani aadamkii oo mushabahu bihiga ahna waa la jaray laazim oo min lawaasimi bani aadam oo ah bani aadamka bani aadamka lawaasimtiisa waxaa ka mida iraado iyo doonitaan inuu leeyahaa ka mid ah laasimkiibaa marka lala dhigay meesha oo iraadadii abaa la dhigay isticaara makniya la yidhaha marka isticaara makniya weeyaan cilmiga bayaanka ayb cilmulbayaankay balaaqada uga jirtaa halkaas marka derbi hadda iraado isagu laguma yaqaano bani aadamkaa wax doono derbigiibaa waxaa laga dhigay inuu iraado leeyahay waa isticaara marka mar haddii isticaara aad tiri waa bism waa waa marka yacni majaaz baad ku dhex jirtaa leanna majaazka calaaqadiisu imaa inay tahay mushaabaha iyo keyrkeed inay tahay hadday marka mushaabaha calaaqadu ay noqoto ewaxaa weeyaan isticaara haddii aynan mushaabaha noqonina majaaz mursal waa ta la dhaho ayb meeshaan marka qur-aankii hadda inuu majaaz ku jiro meelaha loo daliishaday ka mid tahay de war badan baa ka furan oo culimada qaar baa waxaa loo nisbeeyaa daawuud ahaahiri oo kale inuu qabay isagu qur-aanka wax majaaz la yidhaha inuunan jirin laakiin zamaqshari isagu wuxuu leeyahay ma dhe waa diidayaaba waxaa ma dhici kartuu leeyahay daawuud nin shicirka yaqaano luqada aada u yaqaano ayuu ahaa majaaz in la inkirana mukaabaro waayuu leeyahay marka suuragal maaha waxaasi sanad saxiixa yayay u baahan tahay waxa noocaasuu adigu sheeg sheegaa sheekh maxamed alamini shanqiidi risaalow ka qoray uu ka alifay mas'aladan isaga si daran ayuu ula dagaalamay qadiyadana wuxuu yihi qur-aanka wax majaaz la yaraa kuma jiro qur-aanka wax majaaz la yaraa kuma jiro waxaadna moodaa de khilaafku inuu iska lafdiba noqonayo isaga tanoo kale wuxuu leeyahay waxaan usluub carabi waayo uu kuleeyahay nacam ee majaazkuba soo usluub carabi maaha laftiisa nacam ka ka majaazka sheeganaya ma dhahaayo isagaba usluub carabi a ma aha calaa kullin qur-aanku dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay inta majaazka diidaan oo inkiraan haddana inay yidhaahdaan meeshaan oo kale markay marayaan isticaaro waayo meeshaan inay yidhahdaan ee isticaarada sow majaaz maaha iyada lafteeda kuwaasi marka laa yacrifuuna maa yakhruju min ra'sihim madaxooda kasoo baxaya aada ayay kuma yaqaanaan isticaarow sheegaya wa fii nafsi lwaqtina majaazu inkiraa isticaaradu isticaaraduna waa majaaz khulaasadu marka waxay tahay majaazku waa ku jiraa qur-aanka sida xooga badan loona badan yahay qur-aanka iyo sunnada iyo yacni maxaana waa ku jiraa luqadana waa ku jiraa nabiga sala allahu calayhi wasalama intuu faras qaatay inta lasoo sheegay argagax madiine intuu kusoo ku yimid ayuu faras intuu abudalxa ka qaatay ayuu meeshii argagaxa kasoo yeeray buu la aaday waa soo noqday markaasuu wuxuu yidhi lan turaacu lan turaacu saasuu kaluu yidhi waqad wajadtuhu baxran faraskan waxaan arkay buu yidhi inuu yahay baxar baxarku macnaha badii ayuu ku shabahaa faras leanna baddu deeqdeeda waa badan tahay aad bay u weyn tahay wax yacni wax ka helideeduna aaday u badan tahay yacni faraskan dheeftiisu waa badan tahay uu ka wadaa waana majaaz arrinkan alimaamu albukhaari baana usoo qaatay inay majaaz tahay kitaabkiisa khalqu afcaali lcibaadka marka yacni in majaaz la yidhaahdana ma keenayso majaazku inuu meel walba galana maaha nacam majaazka laftiisu dawaabid iyo waxuu u baahan yahay calaaquu u baahan yahay qariinuu u baahan yahay howlo badanoo u baahanaya adiga meel walba majaaz layskama dhihi karo qoladan marka majaazka diidaysa waxaad moodaa inay aada uga cararayaan majaazkiibaa wuxuu noqday meel lagu gambado kelmad kufriga isaga dhawaaqaa qof may majaazan ka waday ayuu dhahayaa ee waxaasi maji ma yacni taas oo kale ma anfacaya aduu marka haddii dawaabidiisa lagu ilaaliyaa baas ma laha ayib mabaaxiftaana asal waxaa iskale de balaaqada iyo meelahaas yaa iskale dabcan qur-aankiina de balaaqadii marka la akrinayo ama la fasirayo de balaaqadii waa loo baahnaana fawajadaa isaga weliba shanqiida isaga wuxuu leeyahay iraadada yaa diidayaba derbi iraado waa yeelan karaa marka qadaayaad marka wuxuu keenaa geedkii geedii nebigu ka qudbeyn jiray oo markuu ka tegay ooysay oo nebigu salaaxay oo markaa yacnii aamustay oo degtay dhagixii tasbiixsaday oo nebiga gacantiisa ku tasbiixsanayay iyo waxyaabahaasuu keenayaa laakiin waxyaabahaasoo ma moodid inay tahay mucjizaad min baabi lmucjiza lagu ayaa lagu keenaa dalaa-il nubuwana lagu soo daraa low haddii derbigu iraado ou yeelan lahaa dhagax hadduu iska hadlo mucjizaba ma noqoteenba arrintan fawajadaa fiiha jidaaran waxay ka heleen marka dhexdeeda qaryadii dhexdeeda jidaaran derbi derbiga oo yuriidu rabo yacni ku dhow an yanqada inuu dhaco ou dumo fa aqaama waa toosiyey khadir hu derbigii buu toosiyey qaala muuse wuxuu yidhi low shi'ta haddaad dooni lahayd latakhadta waxaad ka dhigan lahayd calayhi calaa islaaxiljidaari derbiga samayntiisa ajran ujraad ka dhigan lahayd oo waxbaad ku qaadan lahayd meeshaa marka latakhadtana waa la akriyey latakhidtana waa la akriyey latakhidta abuu camara akrinaya latakhidta haddii la akriyay takhida ayaa laga bixiyey waa ficil hulaathi ah marka latakadtana maxaa laga bixiyey itakada laga yaa laga bixina labadu ad marka saasay kala aadayaan asalkana de takidadaas unba asal noqonaysa dabcan itakada marka waa masiid takidana waxay iska noqonaysaa marka mujarad ayb qaala wuxuu yidhi haadaa firaaqu beynii wa beynika haadaa kani firaaqu beynii aniga iyo wa beynika adiga isfaaruqideeni weeyaan midaani sa unabi-uka waan kugu warami doonaa bita'wiili maa kii tafsiirkiisa ta'wiilku waa tafsiir meeshaan lam tastatic aadan awoodin caleyhi korkiisa sabran sabr aadan ku awoodin ama asafiinatu waa usoo bilaabay marka waa kan ama asafiinatu doonida fa kaanad waxay ahayd ay u ahaatay limasaakiina masaakiin ayaa iska lahaa kuwaa oo yacmaluuna yacni kaga shaqaysanayay fi lbaxri badda dhexdeeda fa aradtu waxaan doonay an aciiba inaan ceeb aan ceebeeyoon ceeb u yeelahaa doontii wa kaana waxaa ahaa waraa'ahum iyaga hortoodana malikun boqor ayaa ahaa boqorka oo ya-hudu qaadanayo kulla safiinatin doon kastaa jadiidatin ee cusub ayaa u qadaran qasban xoog ku qaadanaya doontii marka halkaas uga bilaabay marka ayb aayaddan marka masaa'il badan baa laga faa'iideysanayaayo wuxuu yidhi alle ama safiinatu doonta fa kaanad waxay u ahaatay limasaakiina masaakiin bay u ahayd oo iska lahaayeen kuwaa oo yacmaluuna masaakiinta oo yacmaluuna shaqaysanayeen filbaxri badda dhexdeeda doontii uga shaqaysanayeen meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa ugu horeyn miskiinka iyo faqiirka in miskiinku uu xaal roon yahay waxaa laga qaadanayaa qofka isagoo shaqaysto haddana in miskiin uu noqon karo waa masale muhim zakada marka la joogana waa lasoo qaadaa dadkana waxay su-aalaan badanaa qof shaqaala a zake ma sii karaa qofka shaqaalaha a zaka eeujrada adiga oo hadduu kuu shaqeeyo mushaarka ugama dhigi kartid zakada laakiin markaad mushaarkiisii siiso hadduunan ku filnayn adiga zakadaadii waad siin kartaa ujradii ha qaato ha u dhammaystir haddii uunan awoodeyninna markaas oo yacni waxaan ujeedaa baahida aynan ka daboolmeyninna waa miskiino sii wixii sakadaadii ayb marka miskiin in la dhihi karo qof shaqaysto qofka isagoo shaqaystaa miskiin waa la dhihi karaa taas waa mas'alo mas'alada labaad waxay tahay fa aradtu an aciibahaa inaan ceeb u yeelo meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa irtikaabu adna almafsadatayni labada mafsado hadday kuu timaado meelaad uga leexato aynan jirin mafsadada yar in la qaato oo la koro si loo riixo markaa yacnii si la yskaga riixo midda daran laba mafsado hadday kuu kulanto meel aada uga leexan kartaana aynan jirin midda fudud in la qaato leanna doonta iyada dhan in la qaato oo boqorkaas uu qaato iyo in doon duug ah laga dhigo oo cillad ama ceeb loo yeelo loogu shaqaysan kara laakiin waxaa laga qaadanayaa marka inay tahay markaa labadii mafsado ayuu middii fududaydu koray khadir marka arrintan marka cilmu baatin waaye ma la dhahayo cilmu baatin maaha maxaa yeelay diinteennaba waa qabtaa yacni adna laba mafsado midda yar inta la qaato ta kor ta weyn lagu reexo wax cusub maaha ninkii reebaadiyahe masaajidka ku kaadinayaa daliil waa nabigu sala allahu alayh waali wasalam uu yidhi iska daaya ha ku dhammaysto mar haddii yacni inuu meel walba kaadida gaarsiiyo iyo inuu ku ekeeyo booskeedii waxaa fudud in booskeeda loo daayo waana mas'ale marka fuqahadeenu ay yacni qawa qaacido u sameeyeen laguna dhaqmo meel badanna sharcigu sidaas ayaa marka uu ka ayay ku dhisan tahay ayib waxaa kaloo laga qaadanayaa meeshan lafteeda mas'alo kaloo taa ka agdhow waxay tahay maalkaaga adiga inaad ceebeyn karto ceeb u yeeli karto ood tal baabi-in karto ood si u baabi-in karto haddii aad marka wax dhibka weyn aada iskaga dafcinaysid waxaa laga yaabaa mathalan doontu yacni baabuur aad leedahay ama waxbaad leedahay baabuurku hadduu cusub yahay waxaa laga yaabaa in lagaa dhacayaba marka baabuurka in duug laga dhigo oo isaga dhanba baabuur ilaa qofkii shaqow ka rabaa baabuurkani innaga lafteenna berigayna soo martaan u malaynaa ayb beri bayna soo martee waa waa way bannaan tahay ma la dhahayo qofkaas maalkiisau ku cayaaraa ma la dhahayo idaacatlmaal ma soo gelayso leanna mafsado ka weyn baa la yskaga riixaa ayb fa aradtu waxaan doonay an aciibahaa inaan ceebeeyo wa kaana waraa'ahum ay amaamahum hortooda waxaa ahaa malikun boqor ayaa ahaa boqorka oo ya'khudu qaadanayo kula safiinatin doon kasto jadiidatin cusub baa meesha ku jirto siyaaqaa laga garana qasban xoog ku qaadanaya ayaa markaa jiray marka waa uga celinayay waaye taasaa marka ilaahay baana u waxyooday arrinka uu sameeyeyna arrin sharciga ku qaldan ma aha wa ama algulaamu ghulaamka cunuga fa kaana wuxuu ahaa abawaahu labadiisii aabbo waxay ahaayeen mu'minayni laba mu'min ayay ahaayeen fakhashiinaa waxaanu ka cabsannay an yurhiqahumaa inuu ku daboolo ou ku kallifo hooyadii iyo aabihii duqyaanan xadgudub iyo wa kufran gaalnimo inuu ku kallifo fa aradnaa waxaan doonnay an yubdilahumaa inuu ugu bedelo rabbahumaa rabbuhumaa rabbuhumaa rabbigood khayran wax ka khayr badan minhu isaga sakaatan xagga dahirnaanta wa aqraba dhawaanshiyo badan ruxman ay raxmatan xagga naxariista ayb wiilkiina marka de wiil hore waxaan usoo sheegnay inuu qaangaar horta ahaa khadir cunug yaroon qaangaarin ma dilin cunug weyn u dilay cunugan waxa uu u dilayna de waa gaalnimada aabihii iyo hooyadiina inuu kufri ku xambaarayay duqyaanka mufasiriinta qaar waxay yidhaahdeen waxba uu soo xadi jiray markaasuu waalidka ama marka lagu soo qabsadana wuxuu dhihi jiray aniga ma xadin waa inkiri jiray waalidkuna isagay raaci jireen markaasay ama yacni inay dhaartaan ama inay markaa yacnii isaga raacaan oy badbaadiyaan ayuu ku kalifi jiray arrintaana waa xadgudub ayb qof marka qaangaara de oo markaa kufri iyo ku jiro dhibaatadaasna looga baqay dilkiisa marka yacni kufrigaa kufrigaana ku sugnaa dilkiisu isaguna baciid ma aha ayb wax la baciidsanayo maaha fa aradnaa waxaanu doonnay an yub an yubdilahumaa inuu ugu bedelo rabbuhumaa rabbigood khayran wax ka khayr badan minhu isaga zakaatan xagga dahirnaanta iyo waaqraba ka dhowaanshiyo badan ruxman xagga naxariista ayb cunugii yaraa isagana xaalkiisu sidaas ugu fasiray wa ama aljidaaru derbiga fa kaana wuxuu u ahaaday ligulaamayni laba wiil yatiimeyni oo agoomo ah fi lmadiinati magaalada dhexdeeda ayb wa kaana waxaa ahaa taxtahu hoostiisa taxta aljidaari derbigaa dumi rabay hoostiisa kanzun kayd ayaa ahaa kaydka oo lahumaa iyaga u sugnaaday wa kaana abuuhumaa aabahoodna wuxuu ahaa saalixan mid suuban ayuu ahaa fa araada rabbuka rabbigaa wuxuu doonay an yabluqaa inuga inay an yabluqaa inay gaaraan ashuddahumaa xoogowgooda inay gaaraan wayastakhrijaa ay la soo baxaan kanzahumaa kaydkoodaas raxmatan liajli raxmatin buuna alla sidaa u doonay naxariis oo u naxariisanayo raxmadda oo raxmatan liajli raxmatin naxariis darteed naxariista oo min rabbika xagga rabbigaa ka ahaatay wamaa facaltuhu ma samaynin can amrii aniga arrinkayga amarkaygan wamaa facaltuhu wamaa facaltu ma samaynin hu madkuurkii wixii lasoo aan soo marnay ee lasoo sheegay can amrii ay min amrii aniga arrinkayga kama samaynin ra'yigayga iyo ijtihaadkayga kama samaynin dalika kaagaasi ta'wiilu maa shay tafsiirkiis waaye lam tasdic aadan awoodin calayhi korkiisa sabran wax sabar aadan ku awoodin waayo ayuu yidhi ayb gidaarkii iyo derbigiina kayd baa laba wiilo agoona oo aabahood saalix ah baa kayd oo uga tegay baa ugu jiray waa ka dayacmi lahaa iyadana agoonta in loo gargaaro oo waxooda loo xifdiyo loo ilaaliyo wax iyadana diintii ka mida waay meeshaa marka sidaa waxaan u leeyahay waxay tahay khadir marnaba kuma kicin mana samaynin wax yacni xaaraam sharciga qadci ku ah nacam ma samaynin leanna ninkan dilidiisana waa soo sheegnay in loo kaalmeeyo dadkan oo aan lagu dayanin dadka magaalada agoontanna loo kaalmeeyo ee doontan in looga badbaadiyo nin jabbaara looga badbaadiyo dadka iska lahaa wax ma ahan yacnii oo wax dembi ah ma aha oo iyada marka sharciga xaaraam ku ah ma aha nabiyullaahi khadir de muxuu yacni ula ula dooday ama hadalka uu usoo gudbiyeyna dee nabiyullaahi khadir isaga arrinkan waxay ula muuqatay sidaas khadirna amar xag alla ou ka haysto ayuu ku howlgalayay nabiyullaahi muusana waa toosnaa oo wax ogaalkiisau ka hadlayay khadirna amar rabbi ayuu fulinayay subxaanahu watacaala labadaa marka labadoodana sidaas waay qisada marka looma daliishan karo qofku inuu yidhaha salaadan ka tegaa haween ajnebiyaan intaan yacni iska taataabanaya iyo ajnebiga ah yacni waa u tegayaa ciddaan doono zinaan samaynayaa maal dad leeyahay baan dhacayaa haddana wax kalaa laga wadaa waxbaa ii qarsoon ma soconaysa laba siba uma soconaysa middaas xaaraam qadcan waay sharcigaaba xaaraantinimadiisa caddeey waa koo maadada labaadna waxa ay tahay khadir isagu waa loo waxyoonayay waxa uu sameeyeyna dembi maahayn ogow oo wax sharcigii dembi ku ah maaha iyadooy sidaa taha haddana loo waxyooday khadir adiga ma lagu waxyoonaya maya waa sandaqa marka qofka inuu xaaraanta intuu bannaysto uu yidhaahdo hadhow marka aniga baddayda lama galo waxaan ma fahmaysaan waxaa kaloo sandaqo labaad ah oo abulcabaas alqurtubina uu sheegayaa ee meeshan in laga fahmo qisadaani in qofku ambiyada iyo owliyada inay owliyadu cilmi badan yihin ama fadli badan yihiin waxay leeyihin khadir waa weli maadaama uu weli yahay khadir muusena waa nebi waxaa fadli badan nebiga weliga waxayna dhahayaan markaa de weligu ilaahay buu toos wax uga qaataa nebiguna malag buu usoo maraa jibriil iyobaa usoo maraa oo waxay dhahayaan xadathanii qalbii can rabbi ayaga weligu sidaas u dhahayaa bay leeyihiin nebiguna de jibriil iyo waxbuu sii marayaa iyo meelo kaasina marka wuxuu ku tilmaamay iyaduna inay sandaqo tahay khadirna waa nebi saan hore usoo sheegnay adilada aayadan wamaa facaltuhu can amrina sida ayba tusayso ayib waxaa kaloo iyadana sandaqo kale ah qofku inuu yidhaahdo shareecada daahirkeeda waxaa loogu talagalay ambiyada iyo dadka caamada ah amaa owliyadu iyagu shareecadaani ma khusayso oo waxay leeyihiin awaamirta meelo kaleay ka helaan iyago baddooda waa bad kale binaan calaa dalika ma tukanayaan iyagoo tukanaya la arki maayo iyagoo xajinaya ma la arkaayo iyadoo soon ay tahay iska cunayaan haweenku tii uu soo gaaraba waa waa waa isticmaalayaa intaasna marka wuxuu leey ninkaani baabkiis waa baab ka duwan baabkaas shareecadii marka uu walaa taqrabu zinaa kii la amray wa aqiimu salaata ee kii laga reebaan ujeedaa waa zinada wa aqiimu salaata salaada tuka midkii la yidhi annaga maahan bay leeyihiin khawaasaan nahay shareecadan daahirkeedana waxaa loogu talagalay dad kale qofka haddii uu shareecada iltizaami waayo oo axkaamtaa nebi moxamed la yimid waajib isaga u yaalla inuu yahay haddii uu iltizaami waayo de waxaa ka maqan shuruudi laa ilaha illa allah muslimba ma ahan qofkaa marka ayb meeshaa marka iyadana macnahaasna waa ku jiraa mufasiriintuna sidaas aan u sheegayay uga hadlaan ayb qurtubi abulcabaas qurtubiga mufasirka abulcabaas alqurtubiga muxadidka ee yacni mufhimka iska leh ayuu kasoo naqliyaa hadal dheer ibnu xajarna hadalkaas wuu soo naqliyaa isaga laftiisa ayb macaanida marka qisada marka waxyaabaha sidaana marka way ugu jiraan marka wuxuu yidhi wamaa facaltuhu ma samaynin can waxaa kaloo qisa yacni aayadda dambe laga qaadanayaa wa kaana abuuhumaa saalixanta salaaxa waalidka wanaagiisa ilmaha inuu wax u taraayo leanna laba nebi ayaa ilaahay usoo adeejiyey ilmahan maalkooda inay u xifdiyaan cillo kalena lama sheegin wa kaana abuuhumaa saalixan unbaa la sheegay marka wanaagga adiga aada samayso ilmahaaga waa anfaca ayb salaaxa aada samayna ay qofku uu sameeyo ama waalidka salaaxiisu ilmihiisa ayay u gudbay ayu ayuu u gudbayaa waxaana wuxuuna soo gelayaa xadiidkii nabiga uu yidhi ixfad illaaha yaxfadka ilaahay awaamirtiisa ilaali rabbi waa ku ilaalinayaa haddaad ilaaliso ilmahaaga allah xifdinayo dadku hadday dhintaan wax maalka loo tacbaayo loo dadaalayo ilmaha inaynan dayacminay u badan tahay ilmahaaga inaynan dayacmin haddaad rabto ilaahay awaamirtiisa ha dayacin adigana oo ilaali ayb wamaa facaltuhu ma samaynin buu yidhi wamaa facaltu maanan samaynin hu kan lasoo sheegay can amrii min amrii aniga arrinkayga ra'yigayga xaggiisa kama samaynin dalika kaagaasi ta'wiilu maa shay ta'wiilkiis waayo tafsiirkiisa lam tasdic aadan karin min isdaaca waay marka aadan karin caleyhi kaa korkiisa sabran sabr aadan ku karin akhiiran marka waxaan ku gebagabaynaa hadal yar oo abu xayaan alandalusi kitaabka baxrulmuxiidka aayadda markuu meeshan soo gaaray uu sheegay wuxuu yidhi tii u dambeysay hadda aan ka hadlayo ka hadlay oo ahayd in weliga iyo nebiga lakala weliga la fadilo waxyaabahaasu ka hadlay markaasuu wuxuu yidhi wahaakadaa samicnaa sidaas ayaan maqalnay man yaxkii hadihi lmaqaalata maqaaladan qof ka sheegayo weligu inuu ka fadli badan yahay nebiga can bacdi daaliina almudiliin kuwa dhumay wax dhumiyo qaarkood wa huwa bnu lcarabiy ninkaa markaa laga sheegay warkaa dhunsan dadkana dhumiyo waa ibnu lcarabiy alطaa'iy alxaatimiyu weeyaan buu yidhi kaas saaxibu lfutuuxi almakiya iska leh fakaana yanbagii waxaa habboonayd an yusamaa kitaabkiisa in lagu magacaabo bilqubuuxi alhalakiyati ayuu yidhi bilqubuuxi alhalakiyati in lagu magacaabo ayb wa annahu kaana yazcumu wuxuu ku andacoon jiray ninkaasi ana alweliya weligu khayrun min annabiyi inuu nebi ka khayr badan yahay qaala shiicaduna waxaas waa qabaan oo waxay yidhahdeen a'ima alithnaa cashariya way ka fadli badan yihiin ululcasmi min arrusul ay leeyihiin khilaafaa ku jiro laakiin waxaa raajixa a'imadu inay fadli badan tahay baab shiicana baabkaas waa yahay ogow wa annahu kaana yazcumu wuxuu ku andacoon jiray ana alwaliya khayrun min annabiyi qaala wuxuu yidhi liana alwaliya weligu ya'hudu can illaahi allow ka qaataa bigayri waasitatin kulaha wnabiyu wnabi wanabiyu nebiguna ya'hudu biwaasitatin can illaahi waasitow alla mid uga qaadanayo inuu ayuu uga qaadanaya waliana alwaliya weligu haddana qaacidun wuxuu fadhiyaa fi lxadrati alilaahiyati xadrada ilaahiga ayuu joogaa carshiga iyo meelahaasuu markaa yacni uu joogaa waannabiyu nebiguna mursalun mid la diray waa ilaa qowmin dad loo diray buu leeyahay nacam waman kaana fi lxadrati xadrada qofka joogaana afdalu ka fadli badan minman yursiluhu saaxibu lxadrati midka uu soo dirayo saaxibulxadraha ka fadli badan ilaa ashyaa'a buu sheegay waxyaabo min hadihi alkufriyaati waxyaabahaas kufriyaadka ah wazandaqati zandaqada ah waqad kahura way bateen buu yidhi mucadimuu hada arajuli ninkan dadka weyneeyaa aad bay u bateen fii hada azamaani buu leeyahay waqtigan waqtiga isaga uu joogay min gulaati zanaadiqati alqaa'ilati bilwixdati kuwa marka waxdatulwujuudka iyo aaminsan ayaa aada u weyneeyo innaga lafteenna meelaha qaarkood futuuxaat ulmakiya iyo fusuuska iyo masaajidda qaarkood rag waa ku akrisan jireen ragga qaarkood innaga lafteenna nagama saan la-a ninkan yacni sidaan culimadu ay ka sheegayaan waxyaabahaasuuna marka ku dhex jiray waana arrin marka baatiniyadu ay qabaan baatiniyaduna waa firaq iyaga yacni shareecada daahirkeeda iyo sidan shareecada sasabaad oo kale inay shareecadu tahay bay ka dhigaan caamadaa lagu sasabaa bay leeyihiin haddaan naar loo sheegin oo aan looga sheekaynin yacni janno camal ma samaynayaan xumaan kama fogaanayaan laakiin wax ka jiraa male bay leeyihin naartan iyo jannadan dadka unbaa lagu sasabaa laakiin xaqiiqdu marka waa si kale oo sidaa ka duwan waxaasina marka dee nimanka sidaa dadka aaminsane baatiniyada firaqaas ismaaciiliyada iyo kuwan la yidhaahdo nusayriyada iyo waxaan kale tirada badan dursiyiinta iyo firaqa ay u abtirsadaan weeyaan baatiniyadu waa firaq fara fara badan weeyaan oo kufrigoodu uu ka daran yahay kufru lyahuudi waannasaara waxyaabahana marka qisadii iyo aayaddii yacni way radinaysaa lagamana qaadanayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed